ishacya cutubka lixdan iyo lixaad rabbiga wuxuu leeyahay samad waa carshigayga dhulkuna waa meeshaan cagaha saarto guri ceylmaad ii dhisi doontaan oo maxay tahay meeshaan ku nasta waayo waxyaalahan oo dhan gacantaydaa samaysay oo waxyaalahan oo dhammuna way wada ahaadeen ayaa rabbigu leeyahay laakiinse ninkan waan fiirinayaa kaasoo ah miskiin ruuxiisuna jaban yahay eragaygana ka gariira kii dibi gowraca wuxuu la mid yahay mid nin dilay oo kale kii wan yar allabari ahaan u bixiyana wuxuu la mid yahay mid ey qoorta ka jabiyey oo kale oo kii qurbaan bixiyana wuxuu la mid yahay sida isagoo doofaar dhiiggiisa bixiyey oo kale oo kii foox shidana wuxuu la mid yahay sida isagoo sanam ammaanay hubaal waxay doorteen jidadkooda oo naftooduna waxay ku faraxdaa karaahiyadooda anna waxaan dooran doonaa dhibaatooyinkooda oo waxay ka cabsadaanna waan ka soo kordayn doonaa maxaa yeelay markaan u yeedhay innaba ciddina iima jawaabin oo markaan la hadlayna iima ay maqlin laakiinse wax indhahayga hortooda shar ku ahaa bay sameeyeen oo waxay doorteen wax aanan ku farxin kuwiinna eraygiisa ka gariirow bal erayga rabbiga maqla walaalihiinna idin neceb oo magacayga aawadiis idin xoora waxay yidhaahdeen rabbiga ha la ammaano si aan farxaddiinna u aragno laakiinse iyagu way ceboobi doonaan buuq baa magaalada laga maqlayaa cod baana macbudka ka yeedhaya waana codka rabbiga oo cadowyayaashiisii abaalmarinaya intii aayan foolan ayay dhashay oo intii aayan xanuunsan ayay wiil umushay bal yaa waxaas oo kale maqlay yaase waxaas oo kale arkay dal miyuu maalin qudha dhashaa qurunse miyay haddiba dhalataa waayo siyoon mar alla markay foolatay ayay haddiba carruurteedii dhashay rabbiga wuxuu leeyahay anigoo foosha keena miyaanan dhalin doonin ilaahaagu wuxuu leeyahay anigoo wax dhaliya miyaan maxalka awdi doona kuwiinna iyada jecel oo dhammow yeruusalaam la rayreeya oo aawadeed u faraxsanaada kuwiinna u baroorta oo dhammow farxad aawadeed ula rayreeya si aad naseexada gargaarka ah u nuugtaan oo aad ugu dheragtaan iyo si aad sharafteeda badan uga maashaan oo aad ugu faraxdaan waayo rabbigu wuxuu leeyahay bal eega nabad sida webi oo kale ayaan ugu soo fidin doonaa oo sharafta qurumahana sida durdur soo buux dhaafay oo kale ayaan ugu soo dayn doonaa oo markaasaad nuugi doontaan oo sinta laydinku xambaari doonaa dhabtana laydinku dul cayaarsiin doonaa sida mid hooyadiis u qalbi qaboojisa oo kale ayaan aniguna idin qalbi qaboojin doonaa oo waxaan laydinku qalbi qaboojin doonaa yeruusalaam oo markaad waxaas aragtaan ayaa qalbigiinnu farxi doonaa oo lafahiinnuna sida caws qoyan oo kale ayay u soo barwaaqaysnaan doonaan oo waxaa la ogaan doonaa inay gacanta rabbigu addoommadiisa la jirto caradiisuse waxay ku dhici doontaa cadaawayaashiisa waayo bal eega rabbigu wuxuu la imaan doonaa dab iyo gaari fardoodyadiisa cirwareenta lamoodo inuu xanaaqiisa caro ku keeno canaantiisana dab ololkiis waayo rabbigu wuxuu binu-aadmiga oo dhan ku xukumi doonaa dab iyo seeftiisa iyo kuwa rabbigu laayana way badan doonaan rabbigu wuxuu leeyahay kuwa isdaahiriya oo beeraha isku dhex nadiifiya oo midba midka kale daba socdo oo hilibka doofaarka iyo karaahiyada iyo jidhka cuna dhammaantood way wada baabi'i doonaan waayo shuqulladooda iyo fikradooda waan ogahay oo waxay noqon doontaa inaan soo wada ururiyo qurumaha iyo afafka oo dhanba oo iyana way imaan doonaan ammaantaydana way arki doonaan oo waxaan dhexdooda ka taagi doonaa calaamad oo kuwooda baxsan doonana waxaan u diri doonaa qurumaha kuwaasoo ah tarshiish iyo fuul iyo ludka qaansada xuudda iyo tubaal iyo yawaan iyo gasiiradaha fog oo aan weligood warkayga maqal oo aan ammaantaydana arag oo iyana ammaantayday qurumaha ka dhex sheegi doonaan rabbiga wuxuu leeyahay waxay rabbiga qurbaan ahaan ugu keeni doonaan walaalihiin oo dhan oo waxay ka soo kaxayn doonaan qurumaha oo dhan iyagoo fuushan fardo iyo gaariyo fardoodyo iyo sariiro gacmeed iyo baqlo iyo rakubo dheereeya oo waxay keeni doonaan buurtayda quduuska ah ee yeruusalaam sida reer banu israa'iil ay weel nadiifsan qurbaankooda ugu keenaan oo ay guriga rabbiga u soo geliyaan oo rabbigu wuxuu leeyahay weliba waxaan iyaga kala dhex bixi doonaa wadaaddo iyo kuwa reer laawi ah oo rabbigu wuxuu leeyahay sida samooyinka cuscusub iyo dhulka cusub oo aan samayn doono ay hortayda ugu raagi doonaan ayaa farcankiinna iyo magaciinnuba hortayda ugu raagi doonaan oo rabbigu wuxuu leeyahay waxay noqon doontaa in bil ka bil iyo sabti ka sabti binu aadmiga oo dhammuba ay u imaan doonaan inay hortayda igu caabudaan oo iyana way bixi doonaan oo waxay firfirin doonaan dadkii igu xadgudbay maydadkooda waayo dixirigoodu ma dhiman doono oo dabkuna kama demi doono oo waxay binu aadmiga oo dhan u noqon doonaan karaahiyo